ardayda wax ka barata dugsiga Iqra ee magaalada Jigjiga ayaa soo bandhigay xirfadooda aqooneed ee dhanka tiknoolajiyada oo ay sameeyeen madasha lagu soo bandhigaya waxaa ka qayb galay maamulka iskuulka mas'uuliyiin ka socday xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya waalidiin iyo marti sharaf kale axmed maxamuud oo ka mid ah maamulka iskuulka Iqra ayaa ka waramaya waxyaabaha ay soo bandhigeen ardayda maanta waxaa lagu tartamaya waa tiknoolajiyadii halabuur marka waxaan rajeynayaa dabcan jiilkan maanta soo kacayo iskuullada ku jiro inay noqon doonaan kuwa maaragtay wax badan kusoo kordhiyo dal ahaan iyo deegaan ahaanba qaar ka mid ee marti sharafkii ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey xirfadan tiknoolajiyada ah iyo hal abuurkan ay la yimaadeen ardadan waxaa farxad noo ah marka hore inaan ka soo qayb galno goobta lagu soo bandhigayo curadiyo tiknolojiyadda ama waxa loo yaqaana tiknolojiyadda dugsigan iqra si guud baraanjiyadiisa kala duwan waxaan leenahay marka koowaad farxad bay noo tahay waana idinku hambalyeynanaa hambalya ay leenahay mar koowaad iyo mar labaad hambalya ay leenahay sidoo kale kolley waxaan ognahay samankan aan ku jiro dunidan hadda aan joogno in loo guuray waxaa la yidhahdaa tiknolojiyadda in loo guuray baan ognahay inta aan u guurinaa inay geedi usii tahay in loo guuro tiknolojiyad oo adduunku uu halkaas u dhaqaaqay baan ognahay dugsigan iqra kolley waxay ka mid yihiin dugsiyada aan tirada yar markii sii labaad soo bandhigaya waxyaalahan ku saabsan tiknolojiyadda ku saabsan waxaan rajaynaynaa dadaalka inaan ka daalin oo sii wadaan waan ku bogaadinaynaa
waxyaabihii ay maanta noogu soo bandhigeen halkan ardideenna waa waxyaabo lagu baran jiray jaamacadaha iyo meelo waaweyn haddana waa ilaahay mahadiis in lagu barto dugsiyada hoose ee dhexe in lagu barto oyna u horseedo iskuulkeenna ikhra academic aad noo bilaabo waa arrin aan aad ugu faraxsanahay waana idinku bogaadinaynaa
ardayda soo bandhigta cilmiga tiknoolajiyadda ayaa la guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan oo lagu dhiirigelinayo hal abuurkooda